war-saxaafadeedkan maantay lagu baahiyey bogga ciidamada b s f ayaa lagu sheegay in diyaaraduhu aysan isticmaali karin garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaaso war-saxaafadeedkan ayaa lagu sheegay in tallaabadani ay ka dhalatay kadib markii muddo saddex sannadood ah loo diiday in ciidamada b s f ay isticmaalaan garoonka diyaaradaha magaalada boosaaso ugu dambeynna maantay la celiyey ciidamo dhaawac ah oo ka tirsan b s f kuwaasoo loo qaadi lahaa arrimo caafimaad dadka shacabka ah ee ku dhaqan ag-agaarka garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaaso ayaa war-saxaafadeedkan lagu sheegay in ay ka fogaadaan agaasimaha guud ee wasaaradda duulista hawada iyo garoomada puntland maax axmed yuusuf oo ay v o a wax ka weydiisay war-saxaafadeedka kasoo baxay ciidamada b s f ayaa sheegay in uusan hakad geli doonin duulimaadyada diyaaradaha wuxuu kaloo agaasimuhu beeniyey wararka sheegaya in ciidamo b s f laga celiyey inay isticmaalaan garoonka boosaaso erboorka wuu shaqaynayaa xaaladiisu nabadgeliyo iyo xaaladiisu shaqamaameed aad bay wanaagsan tahay maanta baa diyaarada caalamiga ka dhoofayeen oo international ah qoraalka waxaa ka dhex muuqday in muddo saddex sano ah ciidamada b s f aysan kana soo degin kana bixin maanta ugu dambeysana ciidamo dhaawac ah sida ay sheegeen ama qoraalka ka muuqatay laga celiya garoonka ma jirta arrintaasi waana erboor doomadda dalka iyo dadka u adeega marka haba yaraatee annagu ma hayno on the record cid loo diiday ama cid laga hor istaagay inay ka dhoofaan ama ay kasoo degaan waxay dhaheen ciidamo gaar ah ayaa garoonka haysta maxay yihiin ciidamadaas unit kamid ah ciidamada puntland dowladda puntland ee b m b f oo runtii ah ciidan ciidamada lafdhabarka oo ama asaaska amniga guud ee puntland qayb qaybta ugu muhiimsan gacanta ku haya unit ka tirsan baa haya eraboorka iyo xarumo kaloo badan oo dalka ayay hayaan waana wax sharciga eerboor kasta adduunka uu leeyahay ciidan fasaydka ama xaydaadka guud ilaaliya markaa ciidanka b m b f waa ciidamada badda puntland marka booliiska ayaa ilaalin jiray garoonka ma laga wareejiyey iyaga ciidankaana markii ciidankii booliiska ah oo eerboorka joogay in la tababaro la tayeeyo laga fursan waayo oo xeryaha lagu xareeyey ayaan dowladda ka codsanay in mataqaanaa ciidankan amniga eerboorka loo dhiibo oo ay ilaaliyaan maadaama yihiin ciidan tababaran oo tayo leh muddo saddex cisho ah hadda waxaa la sheegayaa in uu afduub ku maqan yahay mid ka mid a shaqaalaha garoonka diyaaradaha ee boosaaso muxuu ahaa ninkaasi bal magaciisa iyo teatalkiisa iskada eerboorka dhisaysa iyo arrimaha documentiyada dowladda waxa ugu xiran oo cashuuraafka iyo la xiriira iyo documentationka iyo waxaas iyo wasaaradda duurista iyo wuxuu ahaa coordinator buu ahaa marka cabdishid yaasin baa la dhahaa laakiinse dee cidda afduubatay dabcan haddaan ogaan lahaa waa xambadhihi lahaa waaba kasoo degi lahaa laakiin kole dee isagoo qayb kamid a magaalada boosaaso meerad kamid a isagoo jooga ayaa la kaxay ilaa iyo hadda laamaha ammaanka ayaan ka warsugaynaa wixii rabooda ayna la wadaagaan qoraalkan maanta waxaa ku qoraa in dadka ku dhow agagaarka garoonku ay ka guuraan garoonkuna uusan shaqayn doonin arrintaasi see kuula muuqataa eraboorka boosaaso dabcan shaqadiisa wasaaradda duulista hawada iyo dowladda ayaa ka mas-uula waa institution dawliya shaqadiisa waraaq lasoo qoray iyo wax qof uu qoray dabcan ma joojin karto duulimaadyaduna si joogtaabay u imaanayaan uma yimaadaan laakiin agaasime warkan waxaa soo saaray ciidamo puntland kamid ah oo hubeysan hadda ka horna iska horimaad ayaa ka dhacay magaalada boosaaso oo barakac sababay marka haddii idinkana aad tirahdaan garoonku wuu shaqeynayaa iyaguna ay dhahaan ma shaqeynayo maxay kuula muuqataa inay ka dhalan karto
walaal horta walaal horta ayagu sharciyadda umale inay dhahaan eerboorka ma shaqeynayo eerboorka ciidan ma intuu yimaado ma dhihi karo ma shaqeynayo eerboorka institution dawliya weeye nidaam buu ku shaqeeyaa wasaaraddaasa mas-uula xafiisyaha shaqadiisa mataqaanaa dad baa gacanta ku haya oo xafiisyaha nortom iyo nidaam iyo qaad baa jira language iyo ama luuqad lagula hadlayaa jira eerboorada iyo diyaaradaha oo la dhihi karo eerboorkaas ama shaqeynaya ama shaqeynayo marka qof yani ama cid ka ka baxsan xaydaadka wasaaradda duulista hawada dabcan xagba uma laha inay tirahdo eerboorka ma shaqeynayo dadweynaha waxaan sheegayaa eerboorka boosaaso waa shaqeynayaa waa eerboorkii horumar ballaaran iyo shaqa wacan baa ka socota duulimaadiyo joogtaa baa ka socda kuwa international ba imaanaya kuwii hore inoo joogaas joogtaa waa imaanay maanta udambeysa ethiopia airways ka dhafisay waxaaba yaraatee wax walwala iyo wax tashuushiya laydin ku furin xaaladda eerboorkuna boqol kiiba boqolaad bay u fiican tahay insha allah waa intaas in ka badan duulimaadyo ka waaweyn inay gaaraan baa insha allah qosheyna marka wax dhiba ma jira laba sano iyo sagaal bilood ayaa kasoo wareegatay markii uu dagaal xoogani ku dhex maray magaalada boosaaso ciidamada kala gedisan ee puntland iyo ciidanka b s f kadib markii madaxweynaha puntland uu xilka ka qaaday hoggaanka ciidamada b s f genaraal maxamuud cismaan balse xilka qaadistaas uusan u hoggaansamin waxaana dagaalka ka dhacay magaalada boosaaso uu sababay dhimasho dhaawac barakac iyo burbur hantiyeed hase yeeshee wadahadal iyo nabadayn ay sameeyeen isimada waxgaradka iyo siyaasiyiinta puntland qaar ka mid ah waxaa madaxweynuhu dib u magacaabay agaasimihii uu horay xilka uga qaaday kadib markii la sameeyey dib u heshiisiin ilaa xilligaasna ma jirto wada shaqayn dhab ah oo dhex martay maamulka puntland iyo ciidamada b s f waxaana muuqataa in iminka dadku ay cabsi ka muujiyeen in dagaal uu ka qarxo gudaha boosaaso faadimo yaasiin jaamac v o a boosaaso